somalilan ayaa xayiraaddii ka qaaday dayuuradda fly dubay iyadoo sida la sheegayo dhowaan diyaaraddu ay bilaabi doonto duulimaadyadii hargeysa iyo maraadka carabta waxaa warkan hargeyso nooga soo diray khadar maxamed cakule marayaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada somalilan cumar cabdilaahi cumar sayid ayaa u sheegay v o a ayaa u sheegay v o a in heshiis dhex maray hay-adaha duulimaadyada ee somalilan iyo imaaraadka ay sababta ugu weyn ee shirkadan xayraadda loogu qaaday ay ka mid tahay isagoo intaasi ku daray in marka horeba shuruudda ku xidhnayd shirkadaasi ay ahayd in heshiis laga galo arrinta diyaaradda khadar waan ku mahad celinayaa marka hore adig iyo v o edaba walaal dowladda somalilan iyo dowladda imaaraadku ay kala matelayaan hay-adaha civil aviationku waxay siddeed ilaa tan bisha kala saxiideen heshiid labageesooda kaasoo ku saabsan iskaashi iyo in dib loo soo celiyo diyaaradihii u kala gooshayeen ee magaalada dubay ee imaaraadka iyo magaalada hargeysa caasimada somalilan heshiiskaasoo runtii aan mid taariikhi ah hay-ad ahaan iyo dowlad ahaanna aanu ku faraxsannahay kaasoo runtii aan gogasha u xaadhayn falay dubay oo keliya iyo diyaaradda kale ee somalilan ka tirtay sida daaloo kale laakiin gogasha waxaa dhiyay mustaqbalka falaydo inta ka badan marka labada wadanba kona in la isweydaarsan karo heshiiskaasaanu saxeexnay dabcan falayduweyne way ka faa'idaysanaysaayo shuruuddii marka horeba ay u joogsatay bay ka mid ahay in heshiis laga helo dowladdeedii taas baa iyadana u gogol xaadhisay inay faladadeedii bilowdo maarayaha hay-adda duulista iyo madaarada somalilan cumar sayid waxa uu sheegay oo kale in somalilan ay diyaar u tahay in shirkadaha kala duwan ee diyaaradaha ay iman karaan magaalada hargeysa haddii ay buuxiyaan sida uu sheegay heshiis ay golaha wasiiradu hore u ansixiyeen kaasi oo dhigaya in marka hore heshiis ay somalilan la gasho shirkadaha diyaaradaha ee soo fadhiisanaya ma doonaya inay isticmaalaan garoomada somalilan waxaanu rabnaa dowladda somalilanna ka go-an oo hay-adda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda somalilan ka go-an anagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha qaranka iyo xisbiga kulmiya in somalilan ay noqoto meel hab ah oo ka tilmaaman geeska africa oo u fulan dhammaan faleedyada caalamigaa oo runtii ah market lagu tartamo serviska iyo madaarada iyo waxoo dhanna runtii tartankaasaanu qayb ka nahay inaanu runtii positionkaygii ina lagu yaqaanay aanu istaagno sidaas bay diyaaraddan ku fasaxatay diyaaradaha kale ee calan wadan leh ee iyagana runtii danaynaya oo ka mid tahay kenyan airways oo ka mid tahay turkish airways dhammaantood oo ka mid tahay qatar airways iyo kuwa kale danaynayana dhammaantood waxaanu ka rabnaa shuruudaha dowladda somalilan ay dhigtay ee lagu ansixiyey kalfadhigii golaha wasiirada ee toddobiyi tobankii octoobar labada kun iyo labaatankii ciddii fulisa ee dowlad ahaan noola heshiisana anaguna gacmo fulan baan kusoo dhaweynaa aad iyo aadna waan runtii ugu faraxsanay in heshiiskaasi uu galay maarayaha hay-adda duulista iyo madaarada somalilan cumar sayid oo aan weydiiyey wakhtiga ay diyaaradda fly dubay bilaabi doonto duulimaadkeeda ugu horreeya ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonto duulimaadyadeeda khadar maxamed cakule v o a hargeysa